labaatii kowda sebteembar ee maalinta qaramada midoobay ee aan astaytintii nagata maalinta nabadda caalamka sanadii kun sagaal boqol sideetii kowdii shirkiilan dhoma ee qaramada midoobay iyo askareen in labaatii kowda sebteembar ee nagata maalinta nabadda walanagiiga hatoo meelashal gedisan adduunka la qobadaya shirarlan ku hadalow muhiimadda nabadda yeelata sanadkan waliba la xusa ay sanad guuridii labaatii shanaad ay ka wareegatay markii golaha guud ee qaramada midoobay uu soo meel mariyey baaqa iyo barnaamijka waxqabadka dhaqanka nabadda bayaankaas hay-adda qaramada midoobay london waliba ayaan aqoonsatay in nabadda ayaan hayn oo keliya ah maqnaanshaha colaadaha laakiin sidoo kale weliba ayaan baahantaa hanaanku qiib qaado waa togan firfircoon meelaasni wadahadal laka dhiirigeliyow colaado laka xaliya adduunkii waliba sadaka jara xiisado juqraafideed iyo colaado dabadheeradeen mana aragna waqti kafaylan oo laka xasuusado kora sidii golaha guud ee qaramada midoobay yonesko kooyan ah kun sagaal boqol sagaalan iyo sagaalkii si landejiye qiyimka lambaahiye iyo dhaqanka nabadda aanaas weliba ku mid ahaa ixtiraamka nolola xuquuqda bani-aadanka iyo xoriyaadka asaasiga ee korunqaadowka rabshado laanta iyadoo lanmaro ah walbarasho wadahadal iyo iskaashi malaaq ibraahim calan cali liisaamow oo ku mid ah odayaalka dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya weliba uusa ku hadalahay maalinta nabadi waliyan ku dhiganta dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer koonfur galbeed iyo sidii muhiimiga ta inta lagu shaqeeyay nabadda nabadda aas-aaska bani aadanka ama noolaha yaa walaa nabad leeraa haddii nabad berleyn halna nabadda eedaa muhiimig ata haddii nabadleyn halna deganaasho madleh walbarasho madleh caafimaad mal helaw walaama mal helaw adduunka may saldhigan ahaa nabadda geekii hore oo dadka soomaalida reer baadiyahayniya ma iri jireena regogolis ma et regogolis markii walbadan la rogroogay mayla ka sheegaya nabad marka reg ma ah wal kasta oo nool gogoliyo nabadu nabadda may ka dhikantaa marka saldhigga adduunkuu nabadda kufri muslum may gogolan ahaa nabad bani aadanka sada khaaska ee dadka oo ola aqlaga ilaahay siiyo bani aadanka nabad la-aanta sabab kasta ka koyto ini isu diido lafada ini isu diida dagaal lama dowladooda ahaatoy koo qabiil haadoy koo kale nooc kale ka kooy haadoy lan kastoo ilaahay aqla sii may lafaday dagaal ini isu diida marke dadka dhoon haddii diidaan madon dagaal madhiyaw nabada la hela saasaato maxamed xasan oo ku mid ah aqoon-yahanada magaalada baydhaba iyo zaynab cumar cali oo ah guddoomiyaha ururka bay woman waliba ayoo ku hadalayna ka dhalinyaro ahaan doorkiiyo kaleyna ilaalinta nabadda iyo korunqaadowka wacyiga bulshada inuu nabadda ku shaqeeyana
runtii nabada markay jirta waxay faa-iido ugu jirtaa dhammaan jiilka iyo bulshada ku nool wadanka horumarka iyo quruxda iyo waxbarashada iyo dhalaalaalka iyo wax walba aan hadda samaynayn mise magaalada ka muuqda waxaa keenay nabada keenta haddii colaad iyo dhibaato ay jirto cid cid soo xasuusinaysa ma jirto horumar iyo deegaanna lama gaara marka waxaans leeyahay nabadda waxay dan ugu jirtaa qof walba oo noolo ah xoolihiisaa la nabadgelinaya dhiiggiisaa la nabadgelinaya gurigiisa iyo sugaa marka runaantii nabadda qof walbana mas-uuliyada ka saaranta anaga dhanadanaa noogu jirta min dowlada ilaa shacab dhibaatadeedana koley meela nabad jirin waa la dareemi karaa dhaca imaanaya boobkiya badanaya kufsigiya badanaya marka waxaan is leeyahay dhibaato haddii la yiraahna shacabkana mar walba u nugul iyo dadka danyarta ah nabadland nolol ma jirto lare maalinta nabadada maadaama la rooglehay nabada ay faa'iida ka qab ay faa'iida ka qabna nabad may faa'iida ka qabe qofka soo muwaadin ah deegaankiisa ka nooliya nabad anka nool fadow yandan ka jirta qofka soo muwaadin ah hantidadu boobi xoolo islaameed boobi dhuldadu boobi nabad mafadowkaas yosaasata nabadiina waa la yar bilaawatay iyo weli dhib kale isku sii jara marka nabad see la kehele may la kehelay ummad isku duuban isku ra'yi ah isku fikir ah haldhinin la jeeda oo wala yar iyo haysadaan in isla ilaaliyayaan fadaayan anka dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya mustafa sheekh cabdulaahi adaf iyo weliba wasashay intii maalintan yeeta maalin mar walba mudunti lagu shaqeeya nabadda weli kale uusa ku hadalaya doorka ka wasaarad ahaan iyo ku qaadayana arrimaha dib u heshiisiinta bulshada wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta waa maandidje iyo howlaya gobadaasba ku midata oo maalinlaha ah billaha ah iyo sanadlaha ah wayba ku midata nabadeynta intee ka shaqayta door badan ha ku kuleta tusaale ahaan meelo oo oo loqobadas oo si dhaqsee lanqobada wayba sameeyase wacyigelinaa ka sameeyas way kale sameeyase degmooyinti kulaha deegaanka lanidhisna ka hor way sameeyase wasaaradda walleerow district peace committee guddiga nabadeenta ee heer degma ayaa wasaaradda sameeyas guddigaasayta waybaa ka shaqeeyay intuusa nabadeenta maalinlaha ah iyo intio sameeyaan si ilaa iyo lakadiro qolihii deegaanka dhisidiyo saas oo kale wasaaradda waybaa leegtaa istaraatiijiyooyin oo qeyb ka kicita nabadeenta istaraatiijiya way jarta oo heer qaran eh iyo mid oo heer isteeda iyo mid heer degma eh tan heer qaranka waylankasaihi istaraatiijiyada mise qorshaha dhab u heshiisinta mise hanaanka dhab u heshiisinta taas oo qeyb ka eta musaalaxada mise amniga iyo salaamada nabadgelyada qeyb ku eta saas oo kale wayba jareehe mid oo dowlad goboleed oo heer sheeye oo siina dhankaasoo regional reconciliation plan qorshaha nabadeenta mise qorshaha dhabu heshiisinta ama dib u heshiisinta oo heer state saas oo kale tiataana kaisheeye heer degmana jirta oo gudiyi jiran guddiga nabadeynta ee heer degma intun dhan waliba waa hanaan iyo siyaasada oo wasaaradda qayb ku kaceta nabadeynta ay qayb ku kaeto doorkay ku leeta intaasaytiyo inkastoo dalka soomaaliya dhibaatooyin badan hamarayso donkii sanlah dhaafus haddaha ku kabadahaya haddana weli waliba tegana colaad beeleedyada ku aloolsana guud ahaan gobolada dalka soomaaliya kaasi ilaa hadda xalani helna